saddex maalmood ay maanta maaragtay ugu dambayso waxaan ku jirnay waddooyinkan waddadan xeebta degmooyinkan saddexda degmo xeebta ku yaallo annaga iyo saraakiisha milatariga iyo booliiskaba taliyaha guutada afaraad iyo taliyaha sayidka booliiska soomaaliyeed booliiska hirshabeelle dhammaan waxaan markaa socodkaynu ku saabsanay iyo guddoomiyaasha degmooyinka saddexda degmo warshiir iyo raagiceel iyo cadale wuxuu socodkaynu ku saabsanay maalmahan inay waddada ay maaragtay isbaarooyin ku soo bateen ama maaragtay niman habeenkii dadka dhibaatayahay safarka sidaa darteed marka waxaan u soo baxnay inayn waxyaabahaas waddada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay xalay waxaan joognay iyo habeen horo cadale maantana waxaan marahoynaa maaragtay raagaceelle oo ugu dambaysay aan maaragtay soo gebagabaynay waxaan jeehaynaa in ciidamada militariga dhammaan iyo dhammaan maaragtay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyahaya dadka safarka in ay maaragtay si taxadir leh iyo si maaragtay aad iyo aad u feejigan ay dadka maarata uga hortagaan waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daaladhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabaadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatayhayo dadka kalenta sida kalena dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka u maaragtay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa hayo maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kule sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso waxaan rabnaa inay guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey inay sidaas isaga xil saaraan howshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu ilaah yidhaahdo kaalmo ayay u helayaan oo anagaa garbahooda taagan laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatayahaya dadka inay gacan adag ay ku qabtaan dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowt haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato layga gaarsiiyey ama qofaa meeshaas laygaga dilay qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho waddada cunugeedana uu gacanta ka qabsado hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka waddada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan cid allaale ciddii uga hor timaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan annaga waxaan diyaarunnaa inaan gacan adag ku qabanno maamulka degmooyinka saddexda degmo xeebtaan la teedo maamulladooda iyo ciidamada militarigana waxaan ka rajaynaa arrinkaas inay gacan adag ku qabtaan si adagna ay uga hor yimaadeen